maalintan waa fursad aan ku iftiiminayno dhibaatooyinka fistuulada una hiilinayno dumarka ay saamaysay cudurkan islamarkaana kor loogu qaadayo wacyiga bulshada ee ku aadan muhiimadda ay leedahay in la cirib tiro fistuulada hooyadu waa dhaawac caafimaad oo dhaca inta lagu guda jiro ee dhalmada gaar ahaan marka ay dhalmadu ay adkaato ama ay qaadato saacado badan iyadoo aan markaasi la helin gargaar caafimaade waxay keentaa in xididyada ee kaadiheysta iyo midciraha ay dilaacaan taas oo ay keentay in hooyadu aysan xakamin karin kaadada iyo saxarada maalintan oo kale ayaa kor loogu qaadaa codka dumarka ay saamaysay fistuulada una istaagna xaquuqdooda caafimaad iyo in la xoojiyo adeegyada caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan kuwa ku nool miiga gudoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbada hoose faadume aadan kitela oo aan ku booqday xafiiskeeda ayaa waxay ka warbixisay marxaladihii adkaa ay haweenka qaba ee fistuulada ay soo mareen haddaan reer jubbaland nahay gaar ahaan gobolka jubbada hoose degmada kismaayo waxay ahayd awal markii jubbaland intayna joogin ka hor waxay ahayd xanuunadan ama barnaamijkan haddaan af soomaaliya u sheego isku furanka xanuun xun buu ahaa oo dadka haweenka ku dhaca oo gabadha markay foosha ku daado ku dhici jira oo daawana aan lahayn buu ahaa haddii daawo loo raadina gobollo kale iyo deegaano kale la geeyo sida hargeysa iyo meelaha la geeyo hadda maasha allah sidii shalay ma nihin waan ka fiicannahay maanta sahra kisiya waa dhakhtar ku takhasustay umulisanimada iyo cudurada ee dumarka ku dhaca waxay inoo sharxaysaa in dumarka ee xanuunka fistuulada ee ku dhaca ay bulshadu kala kulmaan faquuq ayna muhiim tahay in la garab istaago haweenka qaba xanuunka fistuulada waa muhiim in laga hortago fistuulada hooyada iyadoo loo marayo wacyigelin caafimaad fistuulada hooyadu waa xaalad halis ah balse si buuxda looga hortegi karo waxaa muhiim ah bulshadu inay helaan xarun caafimaad oo ay ku dhalaan fistuulada waa mid markaasi la daaweyn karaa haddii aad hesho dhakhtar kaa daaweeyo marka fistuuladu waa mid la daaweyn karaa haddii ay dhacdo xanuunka fistuulada waxay markaasi ku yeelan kartaa saameyn badan taas oo markaasi wax ugeysan karta shakhsiga qofka maskaxda iyo nolosha qofka haweenka fistuulada qaba waxay la kulmaan cansuriyeyn iyo ceebeen taas oo aan hayn mid sax ah waxaana bulshadu looga baahan yahay caawimaad waa wax dhaca oo aan markaasi loo helin daryeel caafimaad marka ay dhalmadu ku jiraan waa wax markaasi la daaweyn karaa haa waa la daaweyn karaa balse ka hortagu waa tan ugu wanaagsan mar walba samsom maxamed axmed waa kalkaaliso ka shaqaysa isbitaalka daryeel ee magaalada kismaayo waxay haweenka ugu baaqday inay bouqdaan goobaha isbitaalada marka ay doonayaan inay dhalaan fistuula waxay saameyn badan ay ku leedahay hooyooyinka hooyooyinka xilliga ay uurka leeyihiin ayaa badanaa markii ay foolanayaan ay la kulmaan marka maxaa keenay xanuunkan ee fistuulada waxyaabaha keena waxaa ka mid ah in hooyooyinka aynan tegin xarumaha caafimaadka ay tagaan umuliso dhaqamooyin inay u tagaan oo umuliso dhaqameed ay ka dhaliso iyo inaysan meel aanan ku habbooneen oo hooyada loogu talagalay inaysan ku dhalin ayaa keeni karta sidee ayaad ula tacaashaan hooyada qabta xanuunka fistuulada waxyaabaha aan uga hortagna waxaa ka mid ah in aan u diyaarinay xirfadlayaal ku takhasusay sida ay hooyada iyo dhallaanka ay ula macaamili lahaayeen hooyooyinka waxaan ku wacyigelinayaa ama aan fariin aan u gudbinaya waxay tahay idaacadda waamo inay xarumaha caafimaadka ay tagaan ee ka warqabaan xaaladooda caafimaad si ay ugu nabadgalaan ay badqab ay ugu qabaan inay ku dhacdo fastuulada agaasimaha waaxda jinsiga ee wasaaradda haweenka jubbaland xabso xasan ayaa waxay inoo sharxaysaa waxyaabaha uu ku saabsan yahay xanuunka fistuulada iyo ka wasaarad ahaan sida ay ula tacaalaan xanuunka haweenka qaba horta fistula haddaan yaro fafayo fistula fistula horta waa xanuun inta badan muxuu ku dhacaa dumarka horta waa xanuun caafimaad oo dumar badanaa ku dhaca gaar ahaan meelaha adeegyada caafimaadkay ku yaryihiin waana inta badan wuxuu ku dhacaa xubinta taranka siiba wuxuu isku jeexaa taranka iyo qeybta saxaradu isku jeexaa sababaha ugu weyn ee fistulana waxaa waaye dhalma dheerida ma arkino oo caawimaad caafimaad aan laga helin sida ma aragtay goobaha dumarka inta badan guryaha ku dhalo oona ma arkin oo goobaha caafimaadkan tegin darka weyn gamac guure aadan waa dhakhtar ka shaqeeya isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo gaar ahaan qaybta hooyada xubinna ka ah wasaaradda caafimaadka jubbaland waxay siyaabo kala duwan uga warbixisay waxyaabaha keena fistuulada iyo ka wasaarad ahaan waxyaabaha ay ka qabtaan haweenka qaba xanuunka wallaahi waxaa waaye fistulada waxyaabaha horta saan u aragna waxa caqabad weyn oo ku oo oo ku foodla haweenka waayo waana caqabad aada u xun oo dhibaatooyin fara badan oo waxyaabo fara badan keysata waayo marka haweenka markay xilliga foosha oo haweenka midna waa marka foosha uu gaaraya oo foosha ay kuguda jirto midna waa foosha macaratayta oo micnaha hore eeda u wadatay baad la kulmaysaa oo horey micnaha baadiyahoo kaleeto ugu soo dhacday umuliso dhaqmeed oo kaleeto ugu soo dhacday marka haweenka markii ayadaas ah oo fooshaas haddana ay hayso dii lacalla isbitaal ay kugu imaado waxaa loo sameeyaa inta badan horta waa qalliin baa loo sameeyaa haweenka qaar haweenka qaarna ayagooba ilmihii diyaar yihiin bay kugu imaanayaan markay dhashay kadib baa ribeer loo sameeyaa marka